barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o edood ka dhagaysanaysaan mawjadaha sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo weliba efemyada geeska afrika
ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa khamiis bisha julayn ay tahay toddoba sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed ismaan iyo saare cabdi axmed
qodobo dhowra ayaad ku maqli doontaane waxaa ka mida kuwa aan idin hayna qaybtii labaad oo ka mida barnaamij aanun ugu talagalnay maalinta ciidda oo marti noogu yahay martina noogu yihin fanaaniin kala duwan hase yeeshee maxamed bakaal ayaa sharaxaya ujeeddada magaciisa iyo weliba sheekooyin kale aniga timahayga waa waa buni markaa markaan yaraa xinaa la marin jiray dabadna saasu magac igu raacay ciro caadiya maaha iskuulka markaa dhigan jiray ayada baa i bixisay laakiin macluumaddii waxay mooday inaan iskuulkii soo marsaday wax de aan ka horreeya wax kala mariyey dabeedna ana markaa midaweysan dadkii u ekeysay dhalinyaradii u ekeysay timah maadaama ka duwan yihin ayaan midaweysan mariyo saasaan dabeedna anaa magacayga iska wata
sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah xubno kale oo ka tirsan xidigaha geeska aanku diiday way oo ilmeetraatay awaday umudociil aumudo awaday umudociil aumudo awaday umudociil sheekooyin iyo qodobo kaleba waad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta balse marka hore kusoo dhowaada qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa iyo warkii caalamka maraykanka ah ayaa sheegay in afghanistan ay sii joogi doonaan ilaa iyo siddeed kun iyo afar boqol oo askari oo dalkaasi ku sugan hogaamiyeyaasha isbahaysiga neto ayaa la filayaa in ay berri iyo saacadaha dambe ay kulan ku qaataan magaalada werso si ay wadajir halkaasi uga hadlaan saddex mawduuc oo la xiriira dhinaca ammaanka kuwaasoo ay ka mid yihiin in lasii wado taakulada la siinaya ciidamada afghanistan jooga ee dalalkaasi in la adkeeyo kooxda isis laga adkaado kooxda isis iyo weliba daandaansiga isbahaysiga uga imaanaya dalka ruushka neeto ayaa xilligan ka fakaraysa sidii ay u wajihi lahayd kooxda isis kadib weerarkii baris ee sanadkii hore xubno ka mid ah isbahaysigaasi ayaa waxa ay soo jeedinayaan in la isticmaalo qodobka shanaad si ay wadajir si ah uga difaacaan kooxaha xagjirka wadamadooda sarkaal ka tirsan boliiska maraykanka ayaa waxa uu xalay toogasho ku dilay nin markaasi gobolka minnesota xilli uu dhibanahu ku jiray gaarigiisa dilkan oo ka dhacay duleedka magaalada st paul ayaa waxaa cambaarayay xubnaha kala gedisan ee bulshada qoyska iyo asxaabta finlando castile oo labiiyo soddon jira kana tirsanaa bulshada madowga ayaa ku dhawaaqay geeridiisa daqiiqado kadib markii la gaarsiiyay cisbitaalka gabadh saaxiibadiisa ayaa waxa ay tilmaamtay in booliisku ay si aan arxan lahayn u dileen saaxiibkeeda
duhur wanaagsan kusoo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijyo aan ugu talagalnay ciidda bal intaan barnaamijkaas u gudagelin jamaalow ciid wanaagsan adiguna ciid wanaagsan zaara shalay inkastoo dadku ay si wanaagsan u ciideen laftigaa aan filayo inaad xalwo iyo buskud iyo aad ka dhadhigtay
walaahi ciiddi ciiddii ma ahan caradii laakiinse ciid wanaagsan meel walbo la joogo haddana niid ahaan ayaa dadku ay maaragtay ka wada ciidayaan laakiin marka sidaa sheegtay marka loo fiiriyo wadankii iyo markaad joogtid way ka duwan tahay markaad saaka laakiin ciid mubaarag badan iyo qosol badan ayaa iga muuqda soo maha aad iyo aad maanta ciidda ku horeysaan u malaynayaa waa tahay waad mahadsan tahay haatanna kusoo dhowaada qaybtii labaad barnaamij aan ugu talagalnay ciidda ismaaciil xuseen iyo caashe ibraahim ayaa inoo haya
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybtii labaad ee barnaamijka ciidda oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana si wada jira barnaamijkan idinku daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cawd iyo anoa ismaaciil xuseen farjar marka hore aan soo dhowayno maxamed axmed bakaal ciro oo khadka telefoonka ku jira hallo hallow ciid mubaarag ciro ciid mubaarak ciid mubaarak ku soo dhowaaw barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waana fursad wanaagsan adinkoo meel wada fadhiya ciidaysanaya waajibaadkii bisha barakeysan ee ramadaan la soo gutay ilaahay kheyrkeeda ha noo reebe maxaa ku ciidaysaan maanta aamiin maasha allah horta waxaan ku ciidaynaa farxad iyo reereen waan maasha allah anaga xidigii inteeda badan wada joogna marka yaad salaamaysaa bal ciidda haddaad istiraadid marka hore salaanta ka horraysid
marka hore waxaan salaamayaa waalidiinteeda oon isleeyahay horta cid ka mudan ma jirto labadeeda waalid baan salaamayaa marka xigta awlaadayda iyo familkayga ayaan salaamayaa marka sii xigta waxaan salaamayaa kooxdayda xidigaha geeska dhammaantood aad baan u salaamayaa waan gartay maxamed axmed bakaal ciro waxaan filayaa markii isugu keen dambaysana ereygaa ciro waad ii sharxday innagoo hargeysa joogna waxaad tidhi n ciradanu ma aha timaha
barafoonku aad u- barafoonku isku badiyey
may aniga timahayga waa waa buni marka markaan yaraa xinaa la marin jiray Mar- dabadna saasu magac igu raacay ciro caadiya maaha marka macalimadaa kuu bixisay waa fartar adigii baan u sheegay ha iskuulka markaa dhigan jiray ayada waa i bixisay laakiin macalimadii waxay mooday inaan iskuulkii soo marsaday wax dee aan ka horeeya wax kala mariyey dabeedna ana markaa midoweysan dadkii u ekeysay dhalinyaradii u ekeysay tim maadaama ay ka duwan yihiin ayaan midoweysan mariyo saasaan dabeedna anaa magacayga iska wata waan gartay ciro madow weeye marka bal haddaad dhegaystayaasha ku dhegaysanaya bakaalow maxamed axmed bakaal ciroy aad mid ka mid ah heesahaaga aadna codka in yar ugu qaadid oo laba beed israacisid ma laba ku dhan ismaaciilo
yadkiisa caashaqa intan goosa ku danseegay ma qalbigeeda farax geli intan guuray ugu joogay intaydoonka gaabin miyanteeda haddateeda gacan siiyey
yadkiisa caashaqa intan goosa ku danseegay in qalbigeeda farax geli intan guure ugu joogay saydoonka gaabiyey miyanteeda miyanteeda gacansiiyey yadkiisa caashaqa intan guusa ku danseegay qalbigeeda farax geli inta guure ugu joogay daydoonka gaabiyey miyanteeda haddateeda gacansiiyey anigu gafkeediyo u ogol cadhaguluskeeda cashiq bay gumeeyey miya joogay garabkeeda cashaqa bay gumeeyey miya joogay garabkeeda anigu gafkeediyo ku ogol cadhagunuskeeda cashiq bay gumeeyey miya joogay garabkeeda cashiq bay gumeeyey miya joogay garabkeeda qalbiguba guhaadiyo afxumo afxumo ruuxa igu soortaa allaylaya jacaylkiiga igalow igal waa guriba aagiiga qalbiguba kuwaadiyo aagiide ma guulaysta caashaqu haddii laysla gara waayo waddigun loo kala gurto laysku gu'i waayo nacmadaalismooye malagu condho malagu condho soorayne ma guulaysta caashaqu haddii laysla gara waayo oo dibun loo kala gurto laysku gu'i waayo nacmadaalismooye malagu cundo malagu cundo soorayne mar hadday dhubtaayo cadhadu goor kastaba joogto iga guuru dulqaad kuye hadergooha iga dayso iga guuru dulqaad kuye hadergooha iga dayso mar hadday dhubtaayo cadhadu goor kastaba joogto iga guuru dulqaad kuye hadergooha iga dayso iga guuru dulqaad kuye hadergooha iga dayso qalbiguba guhoodiyo afxumo afxumo ruuxa igu soortaa allaylaya jacaylkiiga igalow igale waa guriba aagiida
waa tahay ciid mubaarag aanu ku leenahay maxamed axmed bakaal ciro adiga inta kula joogtaba ciid mubaarag fanaanka ugu waxaan aad u dambeeya salaamaya axmedul ibraahim maxamuud furonle iyo xasan saleebaan dhuxul oo imika turkiga jooga aan iyagana aada u salaamaya waan gartay fanaanka ugu dambeeya haddaynu dhiibno mid ka mid a qof kugu dhow aynu kusoo gabagabayno en kumaad noogu dhiibi lahayd waxaan idinku dhiibiyaa fanaanka noogu da- adeerle imika mukhtaar beerof aldhaa berof xidiyakiisa ugu da-yar haye Ayaan marka isdiiday, mar- ha.
marka kooxda xidigaha la soo gelaya bakaal adigoo raalliya dhinaca daadana ma la qoraa Ah, meeqa sanaad jirtaa een, goormaad da'da dhalatay kule. Horta da'da Sooma- horta Mise- da'da Soomaalida- mise muuqaalkaad ku walaalkeed ma qiimaysaan?
fadhiyo badanka laakiin waa la- sida loo kala gaabo war waa la qoraa taariikhda qofka ugu qoran tahay qof kastoo soo gelaya da'diisa waxaan la isku ixtiraama sida loo kala laguna kala horreeyey loona kala wen yahay markaa taasaa cadaynaysa een, oo Waa- sababtan kule waa kii noogu yaraaba waa tahay waa tahay bal noogu dhiib fanaanka noogu yar halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam ciid mubaarag ciid mubaarak berof soo lama wanaagsanaa alxamdulilah walaale aada iyo aad baanu fiicnahay maasha allah yaraan yaraantii la sheegaaba ka muuqatay
codkiiba hoos dhi Ah, ah, codkiibaad waan hoos ku sii faanaaba.
ya codkibaad hoos sii dhegdhigto waxaad tidhi yaraanto kaa muuqato way iga muuqataaba isma qariso hay hay yaaduna laakiin isma qariso yaraantuna isma qariso laakiin markaad heesaysid waxaa lagu moodaa ma garanaysaa dee eh, maasha allah dhinac kalea lagu moodaa haa aad iyo aad waxaa Hees- moodaa qof weyn inuu heesayo heesaha burhaantooda watee teed ku dhufan lahayd horta intaanan hees ku dhufan een, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa labadeyda waalid een, taageerayaasha xidigaha geeska taageerayaashayda waxaan kaloo halkan aada uga salaamayaa dhammaan faamiligeyga een, waxaan kaloo salaamayaa xasan saleebaan duxul absaalax oo ah gudoomiyihii hore xidigaha geeska haddana ah odaygooda maasha allah agwaankana aada baan u salaamaya iyo dhammaan awaanada xidigaha jeedka la- naxariistayaasha dhammaantood waan gartay dal iyo dibadba joogaan ciid wanaagsan baan leeyahay ciid wanaagsan naberof markaa heestaadii ugu horeysay iyo tii u dambeysay midna ku weydiin mayna midda adiga saameynta kugu leh midda aniga saameynta igu leh waxa weeye een, kolley wax xasuusta ugu dawaa heestii ugu dambeysunba magaraysaa saameynteedu aada igu weyneyd een, ereyadana heestaa waxaa iska lahaa cabdiraxmaan abees wax dhaboo jiro waxaan hadda dhaca ay ka hadlaysay gumaysi jacayl oo jacayleysa doonsanayo waxay oranaysaa sidaa tan aan orde idaba carar markaan intado adigu imo aan ku diiday way o ilmeedraaday awaday umudo ciil a umudo awaday umudo ciil a umudo awaday umudo ciil an ladnaadeyolol ontiyo anfacado waa waa waa waa waa waa mur la yaablo la yaablo waa waa waa waa waa waa mur la yaablo waa mur la yaablo
Wow.
ayaa mahankal jacaliyo caashaq la iska adag yahay jacalaysa doosaaday wagumaysi u gudiyo wax ku cusub adduunyada
aan ordey daba carar markaan tago adigu imo aan ku diiday oy u ilmeedraaday awaday umudociil umudo awaday umudociil a umudo awaday umudociil umudo awaday umudociil a umudo awaday umudociil aan ordey daba carar markaan tago adigu imo aan ku diiday oy u ilmeedraaday awaday umudociil umudo awaday umudociil a umudo awaday umudociil umudo awaday umudociil umudo awaday umudociil aan lanaadeyolol runtiyo anfacago Waa, waa, waa, waa, waa, waa mur la yaablo, la yaablo. Waa, waa, waa, waa, waa, waa mur la yaablo, waa mur la yaablo. aan lanaadeyolol runtiyo anfacago waa waa waa waa waa waa mur la yaablo la yaablo waa waa waa waa waa waa mur la yaablo waa mur la yaablo ayaa mahankalgacaliyo caashaq la iska adegyahay jecelaysa doonsaaday ugunmaysi u gubiyo wax ku cusub adduunyada jecelaysa doonsaaday ugunmaysi u gubiyo wax ku cusub adduunyada ayaa mahankalgacaliyo caashaq la iska adegyahay jecelaysa doonsaaday ugunmaysi u gubiyo wax ku cusub adduunyada jecelaysa doonsaaday ugunmaysi u gubiyo wax ku cusub adduunyada
waaw waaw heestan yaa sameeyaa tiri bal mar kale kusoo celi abwaanka sameey waa kuma heestaa waxaa sameeyey cabdiraxmaan abees waa abwaan aada u daayar aad baan u salaamayaa isna london buu joogaa waaw heestani goormaa la qaaday waxaan qaaday sanadkii cusbaa n laxankana waxaa saaray maxamed cigi bisey na aada baan u salaamayaa macalinka sidoo kale miisigana waxaa tumay eliyaas idris caynaan ciid wanaagsan baan isan leeyahay ciid wanaagsan baan anagu beerof adiga iyo xidigaha geeska iyo dhammaan asxaabta kale baanu idin leenahay waad mahadsantihiin idinkana aada baan idin salaamayaa ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak cabdiraxmaan xaaji ugu dhiib halo asalaamu calaykum calaykum asalaam cabdiraxmaan xaaji soo dhawow
ismaaciil aad iyo aad baan ku salaamaya walaal ciid mubaarak kula caam waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay bishaan soo sonnay fadligeedii hayna siiyo dhammaan waxaan ka salaamayaa ehelkayga oo waalidiintayda ugu horeeya iyo walaalahay asxaabtayda inta aan isgaranayo inta aanaan isgaranaynba intii muslimiine maanta ciideeyay maqlaysaaba halkeeday ku salaaman tahay allah idinka aqbalaan leeya soonkaa soo soonteen waan gartay annaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan adiguna dee xidigii geeska mustambeedkoodii tooba adiga dee meesha dhex fadhiya maasha allah haa saaxiib adiguna dhinaca heesaha saa isku tihiin kulley dee aniga iyo cabdisaaq iyo dadkaasaan sameeyaan heesaha oo haye
kolba wa waa hawinaguma yaro markaan mid dhamaynaba tukarun baan wadnaa kolleyba marka mid ma isku dayda adigu ma yar qaadqaada kuwii qaraamiga ahaa saasaan moodaya inaad xaggaas ku wanaagsan tihiin
ismaaciilow ee
balaa xantaydaad ogtay inaan cod fiicnay saaxib aad baan ku salaam aad baad u cod haddii wanaagsan tahay meeshaale ya waan ku ogahay inaad aad u cod wanaagsan tahay laakiin aad mikrofoonada ka gabatida aad baan kuu salaamaynaa anigii caashicuudba ciid wanaagsan baan ku leenahay caas sacuudna aad baan u salaamayaa walaal caasa ciid mubaarik ku dhaado
ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan haatanna aan jaleecno dhinacii maadda iyo madadaalada wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa hargeysa kula kulmay mid ka mid a sugan yahanada sameeya heesaha jacburka ah waxaana dhex martay sheekadan waayahay cabdiraxmaan axmed jaamac oo ku magac dheer cabdiraxmaan darajo haddaan ugu horreynba cabdiraxmaan ku weydiiyo shacburkani muxuu ku saabsan yahay jacburkani ugu horreyntii waxa weeye jacbur entertainment ah waxa uu ka hadlayaa arrin inta badan dhacda oo dad maxay toolay intay social mediaha ku xidhiiraan iyagoo aan is arag haddana markay hadhow isu yimaadaan ay arrintii markii hore laisku ogaa arrin aan ahayn kasoo baxdo arrintaasuu ka hadlaya jacburkani marka waa de noloshu isbedelaysa qofkii wuxuu ka filayay warbaahintii bulshada wax ka duwan kaga soo baxeen okay muxuu muxuu odhanaya markaa shacburku sisuu ku bilaabaya haddaad noo tiriso Een, shacburkani wuxuu ku bilaabmayaa inta badan waxa dhacda een, marka gabay la tirinayo waxaad ku dadaashaa inay dadku fahmaan Een, markii aan anigu eegay aan isiri arrintaasaad usoo gudbin kartaa waxaan isiri qaab shacburow soo gudbi Een, waxaan markaa isku dhex darayaa kelmada ingiriisiya kelmada soomaaliya ayuu isku dhex jacburinaya ujeedadiina wuu gudbinaya markaa Een, waxa uu ku bilaabmayaa sawir photoshop iyo shan beauty face iyo farsamooyin soo maray adoo fiberkaaga iyo facebooka joogo fadhiyaan lagu dirin application faalso ah oo islaamo fordhiya 15 ka wada dhigay oo inan facaaga fake hair u gelin kara oo fashion iyo full original iyo fatamuus ka dhigi kara sawir lagu facsay baan fiidcawl kusoo gelin fakar iyo kalgacal baan farmasi lagu dhigin dhakhtar fala adkaadaan faleembooyin kugu xidhin mar jacaylkii faafo laisku sii fogaadaan foomiyaha lagaa wicin hunna faadarkayga feri dhaanjaroos oo haddaan fiidka soo baxo fanaxyaday jabiyee fadlan beebigaygow fursadaan inoo dayo firkanaxa markii aad meel faras magaalo ah habar feedho waaweyn ugu timi fagaaraha wadnahan fug fug fugta iyo febration kugu dilin wagaag marka cabdiraxmaan waxay muujinaysaa n eh, wiil iyo gabadh ka sheekaystay warbaahintii bulshada oo kale oo ka wada hadlay n eh, balse u qaadan waay noqotay En, wixii ay uu inankii filayay ama inantii filaysa oo kale wax ka duwan ay kusoo baxday Hay. aad iyo aad oo gaba een- een, shacbirkani waxa uu ka hadlayaa een, sida aynu sh- ee, lagu soo arkay aan kusoo aragnay een, waxa uu ka hadlayaa laba qof oo iska bartay facebooka deetana inan buu ahaa dhalinyaro ah markaa wuxuu filayay in dee inan faciisa ah ay tahay gabadhan uu la hadlaya mar dambe dambe dambe oo lais jeclaaday oo jacaylkii iyo arrimihii faafeen ayuu ogaaday oo markii laysu yimi ayuu arkay inay gabadhani tahay gabadh ka weyn arrintaas ku hadlaya gabay marka inaana iskuba aynaba hayno laba qof oo kala duwan waa markii muddo kadib laga sheekaysanayay warbaahinta bulshada la isarkabay xaalad isbedeshay aad iyo aad markaasay xaaladii isbedeshay oo deetana waxay noqotay filanwa dumarkoo keliya tamahay maana ragga laftirkooguna dee in aaladaasi isticmaalno taas maanay samaynin aad iyo aad waa arrin laga wada siman yahay oo labada dhinacba dhacda oo laakiinse en, anigu waxaan u hadlay un raggaan u hadlay oo en, marar kale oo badanna maxay tolay way way jirtay En, qof yar baan ku moodmoodi jiray maalmihii hore magacaaga un baan arkay ama sawirkaaga iyo inaad maamaday dhali kartaa magaca ilaahay buu nina yidhi En, maraan ka metelay isna sheeko sidaas oo kale ah marka anigu sheekooyinka inta badan aan arkay waxa weeyaanun dumar waaweyn oo lugooyey inama dhalinyaro ah marka waa inamaad la kulantay waa sheekooyin aad la kulantay baa jiray qisooyin aad la kulanto oo ku aadan in een, marxaladahan isan isku bedeleen aad iyo aad horta sheekadan iminka aan tan ka sameeyey waxay sheeko realia oo waaqica oo dhaba oo weliba dhowr sheeko ayay ahaayeen markii ay ugu soo noqnoqotay arrintaasi ayaan markii dambe yidhi tolo miya dadka u sheegtid oo arrinta aad gudbis aad baad mahadsantahay waraysigaasina wuxuu gebagabo yahay barnaamijkii ciidda oo ay halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cawdiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
barnaamijkaasi ciidda intaasi aan kaga gudubna halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washingtone bal inta qodarka daqiiqadaha ka dhiman dhinacii ciyaaraha waxaa isha ku hayay haatanna stuudiyaha baa igu wehelinaya jamaal axmed cusmaan jamaal
haddiaynu ka horeyna dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulan- kulan- kulan ka tirsan koobka euro oo samafaanalihiisa waddanka portugal ayaa u soo gudbay fainalka kadib markii uu ka adkaaday xulka dalka wallis inkastoo wallis ay hermidkii ugu horreysay ciyaar caalamiya herkiisuu sarreeyo ay samafaanalaha soo gaaraan ayaa waxaa laba gool waxba kaga adkaaday xulka dalka portugal christian ronaldo ayaa daqiiqadii kontonaad u dhaliyay goolka koowaad mar kale ayuu sidoo kale saaxiibkiisa nani ka caawiyey in goolka labaad uu dhaliyo ciyaartan waxay ku dhammaatay laba gool waxba portugal oo sanadka ay ku guuldaraystay in kow iyo soddon sano kadib ay ku guulaystaan koobka koob caalami oo wanaagsan ayaa waxaa marka ayaa waxaa markaasi een, jirtay in ay hadda doonayaan inay markaa ka adkaadaan xulka dalka faransiiska iyo germany midkii soo baxa oo maanta ciyaari doona finalkana waxaa la dheli doonaa tobanka bishan aynu ku guda jirno xubinta ciyaarahan halka aynu joogto
ciyaarahaasi waxa aynu ku soo xireynaa guud ahaanba barnaamijkii dhallinyarada maantood ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.